أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaan araxiim warka madaxdiisii kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay fariimo ay jeedinayaan maxaabiis dagaal oo ka soo jeeda dalka kenya kuwaasoo ku jira gacanta mujaahidiinta dowladda siliibiyadda ee maraykanka ayaa bilowday inay xabsiyada dhigta soomaalida ku dhaqan dalka maraykanka howlgalle khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha soomaaliya munaasabad lagu daahfurayay masjid cusub oo jaamac ah ayaa ka dhacday degmada xagar ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose maleeshiyaadka maamulka ridada somalilan ayaa xasuuq daran ka geystay degmada boorame ee gobolka awdal ee waqooyiga dalka soomaaliya nadwo diini ah oo looga hadlayay waxa sababa roob la-aanta ayaa lagu qabtay degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ee hiiraan munaasabad lagu daafurayay farac cusub ee macadka taajul waqaar ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada tieglo munaasabad ay fasax ku galayeen ardayda macadka imaamu sakhaawi ayaa ka dhacday degmada buula fullaay ee wilaayada islaamiga ee baay أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waa subax sabti ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha jamaadul aakhir sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dowladda siliibiyadda ee maraykanka ayaa bilowday inay xabsiyada dhigta soomaalida ku dhaqan dalka maraykanka nuur cali warsame abuusheyba ayaa inoo sii ambaqaadaya warbixintan sida ay baahisay warbaahinta dalka maraykanka hay-adda socdaalka dalkaas ayaa bilowday inay qabqabato soomaalida aanan sharciyada haysan ee ku dhaqan minneabolis hay-ad magaceeda lagu soo ogaabiyey i c e taasoo adeegsanaysa ciidanka maraykanka ayaa sheegtay in lasoo xirxiray tiro dad soomaali ah oo si sharci daraha ku joogay dalka maraykanka hay-addan ayaa sheegtay in soomaalida la qabqabtay ay gaarayaan ilaa lix ruux kuwaasi oo laga soo qabqabtay xaafado ka tirsan magaalada minneabolis qaarkoodna laga qabtay waddooyinka magaaladaasi arrintan waxay imaanaysaa xilli madaxweynaha maraykanka saliibiga lagu magacaabo trump uu dhowaan sheegay inaysan doonayn maraykanka inay sii joogaan soomaalida trump ayaa sidoo kale dhowaan sheegay in dowladdiisa ay dib u eegis ku samayn doonto xaaladaha dadka soomaalida ee sagolootiga ah kuwaasoo sharciyo aanan ku haysan gudaha dalka maraykanka maalmihii lasoo dhaafay madaxweynaha xukuumadda silbiyadda maraykanka ayaa weerar afka ku qaadayey soomaalida ku dhaqan dalkaasi kuwaasoo uu u geystay aflagaado
mahadsanid abuusheyba howlgalle khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka weerar madaafiica ku qaaday saldhigga ciidamada jabuutiyaanku ay ku leeyihiin degmada jaralaqsi oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada hiiraan waxaana jiray khasaare cadowga gaaray dhanka kale wilaayada banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen bar kontarool oo maleeshiyaadka ridadu ay ku leeyihiin deegaanka weydow ee duleedka magaalada muqdisho dhimashada inta la xaqiijiyo waa hal askari oo murtad ah dhaawacana waa hal kale oo isla murtadiinta ka mid a dhanka kale wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabishada itoobiya ee degmada diinsoor munaasabada lagu daafurayay masjid cusub oo jaamac ah ayaa ka dhacday degmada xagar ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose sida warbixintan uu ku hayay cabdiwahaab maxamed bukhaari magaalada xagar ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa lagu qabtay munaasabad albaabada loogu furayay masaajid weyn oo jaamac ah kaas oo ay yeelan doonto magaalada dhismihiisuna ay ka qayb qaateen bulshada ku dhaqan degmada iyo deegaanada hoos yimaada masaajidkan ayaa loogu magacdaray khaliifkii koowaad ee muslimiinta abuubakar sidiiq radiallahu canhu waxaana dhismihiisa uu socday muddo saddex bilood ah iyadoo weliba bulshada degmadan iyo deegaanada hoos yimaada ay la dhibaatoonayeen roobyarida oo sababtay biyola-aan baahsan oo saameyn ku yeelatay dadka iyo duunyada deegaanadan ugu horeyn waxaa munaasabada lagu furayey masaajidka jaamaca ah ee degmada xagar ka hadlay guddoomiyihii guddiga dhismaha masaajidkan gacanta ku hayay saddex bilood wey sagaashan maalmood maalintii la bilaabay la jeexay iyo maanta uun hadleenoo masaajidkaa wuxuu ku soo gabagaboobay sagaashan maalmood dhismihiisii waa fadli ilaahay wey ma jiraan masaajid cabirkiisa soddon labaatan ah oo dhismaha noocan u dhisan oo dabaq sugo ah oo sagaashan maalmood ku dhismayo waa wax dad nin walba la fajacay oo la yaabay laakiin waxaa loola yaaba lala fajac meesha ma yaalaane waa awood fadli ilaahay u baxshay weeye annaga xooggeenna aqligeenna ma ahan fikirka annaga ma lihin ilaahay nimcadiisa iyo fadligiisu masaajidka sagaashan maalmood inuu ku dhismo ayaa sababay deegaankaa dhistay xoolahooday baxsadeen maalkooday baxsadeen xooggooday baxsadeen aqligooday baxsadeen owlaadooda iyo haweenkooda iyo raggooda ka qayb qaatay maanta waa nimco ilaahay loogu mahadiyo insha allah tacaala intaas waa nimcada ilaahay una siiyan ku faanayno oo ilaahna ugu mahadinayno wey dadkii munaasabadan ka hadlay waxaa ka mid ahaa sheekh nuur cali madey ugaaskii hore ee beesha bartire ilaahay baa mahadsan subxaanahu wa tacaala noo suurageliyey masaajidkan quruxda badan inuu noo ikhtidaamo oo noo dhammeeyo oo noo dhammaystiro alxamdulilahi rabbialcaalamiin mahad oo dhammaanteed ilaahay baa iska leh waxaa kaloon halkan rabnaa inaan ugu ducayno ilaahayna dembidhaaf u weyddiinno dadkii isku howlay oo qabanqaabiyey iyo dadkii xoolahooda ku bixiyey ilaahay miisaankooda aakhira allaha u saaro dembigoodana allaha dhaafo dadkii u soo dhabar adeegay muddadaas masaajidka u socday waxaa jira dad aan meel kale u dhaqaaqin oo intaa u taagnaa oo intaa u dhabar adeegayay ilaahay camalkooda saalaxa maalinta qiyaama miisaankooda allaha u saaro adduunka liibaan allah ku siiyo aakharana liibaan allah ku siiyo dembigoodana allah dhaafo dhismaha masaajidka jaamaca ah ee laga dhisay magaalada xagar ayaa wax weyn ka bedeli doona degmada waxaana dadka deegaanka ay haatan naawilayaan in masaajidkan uu noqdo mid si xiriir ah ay uga socdaan xalaqaadka cilmiga sharciga mahadsanid bukhaari maleeshiyaadka maamulka ridada ee somalilan ayaa xasuuq daran ka geystay degmada bowrame ee gobolka awdal ee waqooyiga dalka soomaaliya sida mar kale warbixintan uu ku haya nuur cali warsame abuushayba wararka ka imaanaya magaalada boorame oo ah xarunta gobolka awdal ayaa sheegaya in maleeshiyaadka maamulka ashaaldirirka ee somalilan ay xasuuq daran u geysteen shacabka ku dhaqan magaaladaasi xasuuqan ayaa yimid markii maleeshiyaadka milatariga maamulka riddada ah ee cabdiraxmaan ciro uu hogaaminayo ay rasaas noolnool u adeegsadeen shacab caraysan kuwaasoo isku soo baxyo ballaaran ka samaynayay gudaha magaalada boorama shacabkan oo ka tabanayay go'aan uu qaatay maamulka ciro ayaa habeenkii jimcaha bilaabay mudaharaada ballaaran kaasoo socday ilaa xalay waxayna dadku ku dhawaaqayeen halkudhigyo ka dhan ah maamulka ashaaladirirka somaliland maamulka riddada ee fadhigiisu yahay magaalada hargeysa ayaa si shacabka uu u laayo adeegsaday ciidamo milatari oo uu xeryaha ciidanka ka soo saaray kuwaasoo lagu arkayey iyagoo rasaas noolnool u adeegsanaya shacabka aan hubaysnayn ee mudaharaadka samaynayey
hayo ciidankayo nasanayo xaggaas dusha daawanaynayo toos kan xaajeedo
ilwareedyo ayaa soo sheegay in xasuuqa ay geysteen maleeshiyaadka riddada maamulka somalilan ay ku dhinteen dad ka badan ilaa iyo toban xubnood qaar ka mid ah dadka deegaanku waxay tirada dhimashada dadka shacabka ah ee la dilay ku sheegeen ilaa iyo labaatan qof oo ay si bareer ah u toogteen ciidanka riddada somalilan halka dhaawaca uu ka badan yahay boqol qof oo rayid ah murtad cabdiraxmaan ciro oo ah madaxa maamulka riddada somalilan ayaa xalay ka hadlay xasuuqa ay maleeshiyaadkiisu ka geysteen degmada boorama wuxuuna sheegay inuu ka xun yahay wixii dhacay maleeshiyaadkiisa ayuuna ku amray in magaalada laga saaro oo xeryahooda dib loogu celiyo balse dadka deegaanka ayaa si adag uga hadlay kelimada uu jeeday ciro waxayna ku goodiyeen inay sii wadi doonaan kacdoonka ka dhanka ah maamulkiisa xasuuqa u geystay dadka rayidka ah mid ka mid ah dadka reer boorame ee kacdoonka ka dhanka ah maamulka ciro wada ayaa si caro leh uga hadlay xasuuqa ay geysteen maleeshiyaadka riddada somalilan isagoo sheegay inaysan kacdoonka joojin doonin oo ay ka dabi tegi doonaan ciidanka militariga ee xasuuqa ku kacay waa la arkayaa waxa weeye dhallinyartii magaalada iyo waxa weeye afar labaatan saac gudood bay ku dhinteen labaatan qof iyo boqol qofna dhaawac yihiin adduunyada waxa weeye meella arrinkaasi kama dhicin waxa weeye waxa maanta boorama ka dhacay waa xasuuq waa isirsifayn maaha waxa weeye een, ee, dad mudaharaadoo la dejinayo waxa wa- dowladnimo ku shuqulla maaha war waxa weeye maanta haddii boqol jeer uu cir hadlo imika waxaan imika kaa isku kaya keenintaa soomada ay u timaadeen nin waxa weeye xildhibaan maxamed abiib baa inuu magaalada ku dejo doonayo uu yidhaahdo waxa weeye een, militariga halaga saaro iyo raaligelin waa nin buu dhiiggiisi daadsanay meeshii kasta istaagtidba dhiig buu waxa daadsan shacabka meydkii baa noo yaalla in ilaa imika aan la aasin waar waxa weeye oon u sheegaynaa dowladda ciroy hadal ha isku daalini ciroy hadal ha isku daalini waanu badheedhnay in badan baan kamarada ka dhuntay niyow ifkana inaan kamarad ka hor alnaa nugu necbi laakiinna maanta adeer waa la badheerayaa way qasbaan ku qasbanay annagoo ganacsatadii magaalada iyo dhallinyartii magaalada waanu ku qasbanay dhiigayaga iyo maatadayadii gabadh waxa weeye uurlo waxa weeye ilmo xambaarsan baa waxa weeye eh, waxa weeye la toogtay ma taasaana xasuuq ahayn gabadh ilmo xambaarsan in la toogto oo rasaas laba jeer lagu dhaftay iyo ilmaheegiiba ma taa baana xasuuq ahayn waxa weeye oon iminka sheegaynaa hadal uu dhammaaday adeer waxa weye xaaje loo qastiyey qadhaadh ma leh tan annaga u qastinay waxa weye intaasi nafa badanna waxa la yidhi een, gobonimadu waa geed ku baxa dhiigga geesiga tan annaga u badheedhnay boqolaal inaan ku weynina annaga u badheedhnay laakiin taan sheegaynaa waxa weeye ninka la dhaa xildhibaan maxamed abiib ninka la dhaa xildhibaan maxamed abiibeele waxa weeye een, ciro inuu noo sasabo doonaya waar ciro hadal lagama sasabayo oo wuxuu odhanayaa een, militariga magaalada laga saaro waar ciroy militari magaalaad ka saarta ma doonayna anagu noo keen waa loo diyaargaloobay waa loo diyaargaloobay waa xalay dumar iyo carruurbaad aragtay rag baa u diyaara rag baa gacantiisa iskaga saaraya haddaad laakiin doonaysid mashruucaagaa yar iyo dee soomaalanimadaasi wixii meesha la laqlaaqay inuu kusii taagnaado waar waxa weeye halkanoo ku cuncunaysa xaggan ha xoogin xaajiyow halkanoo ku cuncunaysa halkan ha xoogin maxaa keenay dad dhintaan u militarni magaalada soo gala maxaa keenay waar taasi laguma degayo iminkay dadku sii laba kaclaynayaan dhanka kale waxaa buuxsamay qaar ka mid ah xarumaha caafimaadka magaalada boorama hooyooyin warbaahinta la hadlay ayaa ka deeriyey xaaladda ay ku sugan yihiin shacabka ay xasuuqeen maleeshaadka maamulka ridada somalilan hooyo waxaan leeyahay dhakhtarka heegan maydkiiyo dhaawicii wuu isgaadhay dhaawicii dhiigag baa loo laayahay dawooyin baa loo laayahay gurmad baa loo baahan yahay annagoo dhakhtarka heegan hogtiisa joogna uu dhaawiciyo dhimashadu bay isgaadhay oy dawooyin laayihiin oo maxay haydeenay dhiig joojin loo baahan yahay dhallinyartiinnii way dhammaatay gebigoogiiba waxaan kudhi way dhiig baxeen dhiigbax baa loo dhimanayaa dhakhtarka heegan baan saacaddaa ku sugan oon hor taaganahay saacaddaa dhakhtarkii heegan baan hor taagannahay gurmad baa loo baahan yahay dhaawac baa la soo gurayaa meyd baa la soo gurayaa difaac baa loo baahan yahay dhiigjoojin baa loo baahan yahay dhakhtarkii ilaa xalay ilaa saacaddaa la joogo dhiigjoojin waa lala- waa la- waa la- waa lagu dadaalayaa laakiin way go'aysaa xaaladdaa iskabaysa dhanka kale jabhadda ka dhan ah maamulka ridada somalilan ayaa xali looga dhawaaqay duleedka magaalada boorama gaar ahaan deegaan lagu magacaabo quljeed halkaas oo lagu soo bandhigay maleeshaad hubaysan oo qayb ka ah gadoodka shacabka lagu xasuuqay magaalada boorama mahadsanid mar kale abushayba nadwo diini ah oo looga hadlaya waxa sababa roob la-aanta ayaa lagu qabtay degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ee hiiraan sida warbixintan uu ku faahfaahinaya cabdiqani maxamed nadwadan diinigaha waxay kadib dukashadii salaada jimcaha ee shalay ka dhacday masjidka jaamaca ah degmada boqa qable ee wilaayada hiiraan waxaana nadwadan xooga lagu saaray waxa la gudboon dadka muslimiinta ah marka roobka la waayo culimada bixinaysay nadwada ayaa si aad ah u faahfaahiyey waxa sababay roob la-aanta iyagoona dadka muslimiinta ugu baaqay in xagga allah loo wada laabto lana iscafiyo badarkaa cirka ka imaanaya annaa sabana almaa saban uma shaqa alarda shaqan fa ambatnaa fiihi xabban roobkaasaa lagu nool yahay walaalayaal haddii roobka la waayo xooluhu waa dhammaanayaan dadkuna waa ku xiga waa raacayaan wax noolaanaya ma jiraan allah subxaana wa tacaala samadii ardada dhexdooda u naga arsaaqaa samada roobkaa ka imaanaya ardadii biyihii ardadii ayaa ilaahay subxana wa taala u gelinaya iyo dalagii samadii ardada dhexdooda ilaahay naga arsaaqaa aan ku nool nahay haddii samadii roob laga waayo dadku ma noolaanayaan nolol ma jirayso arrintaan marka wakhtigii nabiga caleyhi way dhacday wakhtigii khulafaa raashidiin way dhacda baaruhu way dhici jireen horta guud ahaan waa imtixaan oo waa las imtixaanaya wabalownaahum bilxasanaati wasayi'aati lacallahum yarjicuun alle wuxuu uhi dadku waa imtixaanaynaa xasanaad baa lagu imtixaanayaa iyo barwaaqo iyo khayrka laftiisa iyo barwaaqadu waa imtixaan dadku inu shukriyaan oo khayrka alle usi alla u ka aqoonsadaan baa la doonayaa sayi'aad iyo dhibaatooyin iyo abaaraa laisku imtixaanaya sida hadda jirtoo kale lacallahum yarjicuun markaana maxaa la rabaa rujuuc baa la rabaa in ilaahay loo laabto subxaana wa tacaala ilaahay xigmuu ka leeyahay abaarta iyo barwaaqada labadaba xigmaa ku jirto xigmuu ka leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala roobka wuxuu ku tilmaamay naxariis naxariista ilaahay subxaana wa tacaala uu bini aadamka siiyana kana joojiyo ilaa sabab qur-aanka iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabada aqwaashooda dhammaan waxay ka hadleen waxyaabaha keeni karo inuu roobka istaago ama si guud naxariista ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu idhi wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum waxa idinku dhaco waa waxa idinka shaqaysateen haddii aan roobka waaynay waa dunuub annaka aan galnay haddii aan nahay bini aadamka wayacfuu can kaiir ilahay wuxuu le wax badan waa laydin dhaafayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi xadiid laga wariyey ibni cumar radi allahu canhu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam yaa macshara almuhaajiriin khamsu khisaalin ida btuliitum bihin wa acuudu billaahi an tudrikuuhun asoo saxaabada la hadlaa nebiga sal alla cly slam gaar ahaan muhaajiriintu wuxuu leeyahay muhaajiriinay haddii laydinku imtixaano shan arrimood waxaana ilaahay ka magangelayaa inaad gaartaanba arrimahaas markay dhacayaan shantaasi waxaa ka mid ahaa marka dadka zinada iyo fuxshiga ay muujistaan in ilaahay subxaana wa tacaala uu ku imtixaamayo cudurro aan hore loo aqoonin maanta marka adduunka waa taqaanaan waa la socotaan markii zinadii iyo xumaantii iyo liwaadkii ay baahday ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku imtixaamay waxaa loo yaqaan aidiska iyo cudurrada lamidka ah wuxuu kaloo sheegay nebiga sala allahu calayhi wasalam dadka haddii ay dhimaan beegga iyo miisaanka oo si toosa ama si quman ay wax u kala gadan waayaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku imtixaamayaa abaaro waxaa loo baahan yahay addoommada muminiinta ah wax baa dhexmari karee in markaa iscafinno oon markaas israali noqonno macnaha wax weynahayn qofku waxaa laga nololka ka hajiro ninkaad almablahada u yidhaahdo hadduu kor yimaado markaas uu ka leexdo oo uu qofki u gooyo oo u daba jeediyaa suurtagal ah nabi xadiis wuxuu ku leeyahay laa tabaaqaduu ha isu cararina wa nabigu leeyahay walaa taxaasaduu ha isxasdina walaa tadaabaruu ha isu dabajeednina walaa taqaadacuu ha isgoynina wakunuu cibaadallah ikhwaan nabi wuxuu leeyahay addoommada ilaahiyo waxaad noqotaan kuwa walaala marka ahaad markaa kaas waaye la walaa yaxillu limuslimi an yahjura akhahu fawqa halaain qofka muslimka ah inuu muslimka walaalkii ka hajiro xalaalo maaha saddex maalin wax ka badan ikhwaanii filam waxaa la doonayaa haddii aan iscafino isu fiyoobaan maxaa imaanayo naxariista alla helaynaa dembi dhaafaa helaynaa hadda dembi dhaafka labadii qof oo calolxumo isu qabtay waa laga joojiyey waad arkaysaan waa laga joojiyey ilaa ay ka heshiinayaan sugu allo marka leeyahay dembi hoo dhaafin markaas waaye marka waxaa loo baahan yahay inaan iscafinno aan kala raali noqdo qof alle qofkii wax laga hadlayay ha istacafiy fa ajru cala allahi ajirkiisa ilah korkiisa u ahaada marka ilaah ajir siinaya nadwadan diiniga ah ee ka dhacday masjidka jaamaca ee degmada buqa qable ayaa sidoo kale imaanaysaa iyadoo saaka wilaayada hiiraan ay amartay bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada inay isugu soo baxaan fagaarayaasha ku yaala wilaayada si halkaas saddexda saac ee subaxnimo ee saaka loogu wada tukado labada ragcadood ee salaada roobdoonka si allah subxaanahu wa tacaala loo weydiisto raxmadiisa roobka mahadsanid cabdi qani munaasabad lagu furayay farac cusub ee macadka taajul waqaar ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool macadka taajul waqaar waxa uu ka mid yahay macaahidda ka furan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool waana macad si gaara loogu barto looguna xifdiyo qur-aanka kariimka waxaa sidoo kale macadka lagu bartaa culuum kale oo sharci ah munaasabadda lagu furayay macadkan taajul waqaar faraciisa deegaanka biyooley oo ka dhacday gudaha deegaankaas waxaa ka soo qaybgalay oo goobjoog ahaa mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ee degmada tieglow culummo nuqabo waalidiin ganacsato iyo marti sharaf kale kuwaasoo dhammaantood aad ugu farxay soona dhoweeyay furitaanka macadka laga furay deegaankooda culummada lagu sharfay munaasabadana ka hadashay waxaa ka mid ahaa sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid a culummada wilaayaadka islaamiga waxaana shiiqa uu goobta ka jeediyey kelimo taabanaysay dadka ahlul qur-aanka ah iyo booska ay ku leeyihiin allaah agtiisa rasuulka sal alla calayh wasalam ma eray xadiista anas bin maali laku wariyey inna lilaahi ahliina min annaas ilaahay waybeliyaa ehel oo dadka ka mida ilaahay leeyay mayli weyday rasuulka sal alla calayh wasalam man ahlullah ilaahay eheljihaano rasuulka sal alla alayh wasalam ma eray ahlulqur'aan hum ahlullaahi wa khaasatuhu nimanka ahlulqur'aanka ah yo ahlullaahi ah wa khaasatuhu ilaahay dadka gaarkan ah yowa qaar ka mida waalidiinta nasiibka u yeesheen carruurtooda ay ka qaybgalaan macadkan ayaa mahadalle kadib u mahadceliyey maamulka islaamiga ee degmada tieglow iyagoona dhankooda ballan qaaday inay ku dadaalayaan in carruurtooda ay macadka dhammaystaan oona markan hadda geedka dadkii oo maybaan ahaa waalidiintii oo ciyaalkiiyaa kuma dhana insha allahu tacaala mayba mayla rayuse eedanka dadaalna fadaanaha anti ciyaalkan taajul waqaarkan ku dhammaayayaan anti markan ka jaraano oo eedna anka dadaalno waliba istidaacadaan ah mayla rayuse ciyaalkan ka dadaalno ya talagalkaan ah waana insha allahu tacaala boqolkiiba boqol eedan ka ganacsan allama hadiiska bacdi wilaayadii oo juhi digaan haninbiiday heerkan hadi roogna hana geysiday mayla raayse macallinkan iyo ardaydan iyo isku dabaridso ka dadaale intaa na geysatay geeka iftitaaxaga infadhiina idin soo badiyaan aad iyo eedaan uma hadsanta runtii waalidiintii haddii una ena unuuna juhdigi meelin oo ka aadinyi una una qaadanoo ka dadaalna owlaadii sidii ka dhammaysada lahaayeenoo macadkii waqtisho futuur un gala lahayna ka dadaalo lahaayeen intii unku dhammaadaas una unuuna ka dadaalno yana saaran hadiib ilaahay ara waxaa dadkii munaasabadda ka hadlay ka mid ah nuqabada deegaanka waxayna waalidiinta kula dardaarmeen inay ka warqabaan ubadka islamarkaana ay isku xirnaadaan macallinka carruurta iyo waalidiinta maylay oo ka darsaday oo dardaarmo lahaay macallinkii iyo waalidiintii oo ardaytaas ali iyo ardaydii sabir wiin la mooji adduunyii aakhiro sabra meelika deere hoob sabr luwaayo walma jiraan akhwaani hoob lanka waalidka en sabrne ilaahay mugaadiis unugijay oo iswalbaradaw oo addunye aakhire wal anka anfahaw ka sabr waayo adduunyaadii lay ka hisaabtan nasiib dorinagdaas waalidiintii iyaalkan dhaleen yoon ani dhabar adeegan maalinkii iyaalkii ima waalidiinta iskarinaadaan alaaqaad lahaadan unug hoob dugsuga laha kudare waalidka diyaaran haad haye maylaha kasii eshare kanagba kadheegey waalidiinta mayla dardaarmaana ini iyaalkii mutaabiceeyan macadkan taajul waqaar waxa uu faracyo kala duwan ku leeyahay inta badan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool balse kan waxa uu noqonayaa faracii labaad ee macadkan ee laga hirgeliya degmada tieglow dhowaan ayay ahayd markii macadkan sidan oo kale looga furay gudaha degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool ugu dambeyntiina munaasabadda ay fasax ku galayeen ardayda macadka imaamu sakhaawi ayaa ka dhacday degmada buula fullaay ee wilaayada islaamiga ee baay mar kale waxaa inoo haya warbixintan cabdiqani maxamed munaasabadan oo ay fasax ku galayeen ardayda machadka imaamu sakhaawi fatradii shanaad ee faraciisa degmada buula fullaay ee wilaayada baay ayaa dhowaan ka dhacday gudaha xarunta machadka ee magaaladaasi munaasabadda waxaa kasoo qayb galay culimaa uddiin mas-uuliyiinta wilaayada odayaasha dhaqanka waalidiin iyo qeybaha kale ee bulshada waxaan ugu horeyn goobta ka hadlay sheekh ibraahim maxamed saalax oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga isagoona ku dheeraaday ka hadalka taqwada allah laisasuusiyaananaa maadaama codoladii iyo fasahayuun galayna taqwada ilaahay iyo ilaahay obsadiis iyo dunuubta in laiska ilaaliy taqwa allaahi tacaala culummada se ka fasireen sheekhulislaam ibnu taymiya raxmatullaahi caleyhi oo kale maylaya imtithaalu awaamir illaahi wajtinaabu nawaahiih ilaahay awaamirtiisa in la fartoonada waxyaabihii ilaahay reeb in laga reebtoonada intaasi kadib waxaa dhankooda bandhig cajiib ah goobta ka sameeyey ardayda machadka ما معنى ولا تمنن تستكثر أي لا تعطي العطية كي تلتمس أكثر منها ما هي السورة التي تعدل ثلث القرآن سورة الإخلاص
ما فائدة تعلم التجويد
سعادة الدارين كم ينقسم المد وما هي إلى قسمين أصلي وفرعي اذكر مذاهب القراء في كلمة يأته لدى طه إسكان قولا واحدا للسوسي القصر والإشباع لقالون والباقين والباقين الإشباع ما هو مذهب قالون في الهمزتين من كلمة تسيل مع الإدخال في الأنواع الثلاثة
وقد وفق الله الكريم بمنه لإكمالها حسناء ميمونة الجلا
وأبيتها ألف تزيد ثلاثة ومع مئة سبعين زهرا وكملا وقد كسيت منها المعاني عناية كما عريت عن كل عورة مفصلا وتمت بحمد الله في الخلق سهلة
waxaa dhankiisa kelimad muhiim ah goobta ka jeediyey maraaq cabdirasaaq guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada baay isagoona si gaar ah ula dardaarmay ardayda ah in dadaalkooda ay sii labalaabaan waa xaflad insha allahu tacaala inay mabaalinku talagelay goobjoogayaal iyo dadka oo lakamarta qaaday laga casumi un anna inay waa lay markhaati ku haano fiirsun horta ujeeddada umiyad intaasu may baa markhaatunku annaha inay sidii linku talagelay xabsamadii ah macadka usun socdo ardaydana sidii la faday iyo may dharay isu walanqaadado hayan kolley ujeeddada la lahay inta linkooy macaanshe kolley aragteen ugu dambeyn waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay sheekh xamse abujacfar oo xafladdaa soo xidhay ayaa waalidiinta macalimiinta iyo ardayda ku bogaadiyey dadaalkooda dadka waalidiinta ahoo runtii naftii oo shaani walbarashadan gaar ahaan macadka sakhaawi qaybta qiraa'aadkii iyo tafsiirkii khayrka inta laga baraday inay ardayda yarar ayay sheegeen kulaqibgaadadan naftii oo haddana handoore ka talagal sagaara waan kama hadnage maylaha jazaakum allahu khayr wanaaggaas ilaahay siinka ilhaami ilaahay siin siyaadiyo waana kasii dadaala insha allahu tacaala waalidiinta kalena maylaha dadkaasi ha ka dayida sagaara kale ma inkama hadnaga faday dadka macalimiinta ah dhanaga kalena ardayda ah may ogna magaalada macalimiintii dugsiyada qur-aanka galanta kahayti dhana kale hoobla ku fiili waa talabatu fi sakhaawi maalintii nasiinyada lahaaytay ardadana ku fasaxaay maalinka oo maalintii jimaadihii khamiista ardada fasaxaayanu isu nasado fadi maalin moogase ragga may ka talagaleena macalimiinta ka talagaleena ini maalin moogase imbeer darawnayo arday nagadaano cilmigan khayrkan wanaaggan iyo xambaarano faa'iidaysadaya ka talagale wuu mahadsan yahay mar kale cabdiqani maxamed oo warbixintaas inoo faahfaahinayay waxayna warbixintiisa u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu